بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أما بعد ودرسيني لحاد كتابك سفينة النجاة للشيخ سالم ابن عبد الله بن سمير الحضرمي waxa aynu ku soo guda jirnay axkaamtii salaada gaar ahaan asbaabta sujuudu sahwiga aynu soo tilmaannay sababka koobaad ee sujuudu sahwiga loola yimaado oo ahaa in laga tago bacdi ka mid ah abcaadda salaada abcaaddu waxa ay yihiinna waynu garannay أسباب سجود السهو أربعة الأول ترك بعض من أبعاض الصلاة أو بعض البعض بعض البعض قال صلى الله بين السويدي بعض البعض وكو أنه أبعاض كشاقنا مد كمدا إن قيبنا التي ما قيبنا إلوي أتحيات كي وكلا دحاء إن قيبنا التي ما ضه أتقيب إلوي دوت كتكتو مركا معاك أمقا bacdu lbacdi baa kaa maqan bacdigii barhkii baa kaa maqan kaa waynu soo garanay athaani ficlu maa yubطilu camduhu walaa yubطilu sahwuhu idaa facalahu naasiyan inuu qofku la yimaado wax u kaskiisu uu salaada jebiyo kama-iisu laakiin iyo sahwigiisu aanu jebinin hadduu ula yimaado isagoo is-ilowsan yacni kama ama si sahwiya uu ula yimaado waxyaalo salaadda burinaya baa jiro aynu garanayn waxyaalahaa salaadda buriyaallabay u kala qaybsamaan kuwa sidii ay u yimaadaanba salaadda buriya ama ukas ha ka ahaato ama kama ha ka ahaato iyo kuwa salaada buriya uun markay ukas kaa tahay laakiin hadday kama kaa tahay ama jahil jaahilnimo ay kaa tahay aan salaada burinaynin haddaba kuwa sida walba si walba salaada u buriyaa dee kuwaasi sujuud sahwi ma yeelanayaan maxaa yeelay salaaddiiba way burtayoo maxaad u baahan tahay inaad dib salaaddii usoo geshid markaa sujuudu sahwi halkaa iman maayo yacni maalan socodkii badnaa ama camalkii badnaayoo kale camalka badani salaadda wuu buriyaa safiinatu salaadkiina waynu ku aragnay haddaba haddaad iska lugaysay adigoo is-ilowsan kadibna aada isxasuusatay inaad salaad ku jirtay maxaa lagu leeyahay salaaddii way burtayo soo celi markaad soo celiso ma sujuudu sahwi baad la iman may wey laakiin kuwii salaadda markay ukas yihiin burinayey hadday kama yihiinna aan burinaynin sida maxay oo kale su-aashi labadii su-aaloodeen maalintii hore idin weydiiyey nin laga yaabo imikana inuu fadhiyaa wuxuu igu yidhi anigaaba igu dhacda inaga ilahan qof intuu duhur ka hor seexday iska soo kacay oo casar mooday oo dadkii la galay salaaddii duhur isaguna casar iska niyeysay waabay igu dhacday marka waxaani haddaana adiga kugu dhicin kuwo kale ku dhacaysaa oo inaad aada u wada qabataan oo si fiican u haysaan marka waxyaalihii salaada camdigoodu burinaya laakiin sahwigoodu aanu burinayn maxaa ka mid ahaa ziyaadadii sujuud ama rukuuc ziyaado ah haddaad ogaan ula timaaddo salaaddu way kaa buraysay haddii laakiin si sahwiya aada ula timaaddo salaaddu kaamay burayn haddaba markaaad sida sahwigaa ula timid maxaa lagaa doonaya sujuud sahwi baa lagaa doonaya wixii salaada camdigiisu burinayey se sahwigiisu aanu burinaynin markii aad sahwi ahaan ula timaaddo sujuud sahwi baa lagaa doonayaa wey qodobkaana waynu isla garanay sawma waad isilowdo moobilkii oo dhulka yaalaad soo qaaday adigoo taagan intuu dhacay ama maaragta haye maxaad la timid waad rukuucdaybe soo diga rukuuc salaaddii ku daray kolkaad foorarsatay maanad rukuuc ku darin waad isilowsanayd inuu waxaan xaaraan yahay oo maaragtay rukuucaad kordhisay uu yahay maxaa lagaa doonaya sujuud sahwi baa lagaa doonaya sujuud sahwi yaa lagaa doonay الثاني فعل ما يبطل عمده إنه قفك الله يماضه وعمده يسوء صلاة بريو ولا يبطل سهوه لكن سهو يسوء أنه صلاة برين إذا فعله ناسيا مركو يسوء لو سنسمعيه أن يسجد سهو الله يمنى يعضيه وسهو سمعيه الثالث كالصدحات بويري نقل ركن قولي إلى غير محله إن أضررته rukni qawliya ood u rarto meel aan meeshiisii ahayn rukni qawliya yani waxa weeye qowl la odhanaya maxay ahaa arkaantaa qawligii takbiiratu lixraamkii qiraa'atu lfaatixii tashahudkii asalaatu cala nabi sal slam iyo assalaam si fiican baa uhaysa shantaasay ahayd arkaanta qawligii shantaa ka u horeeyey ka u dambeeya ka jar maxaa ugu horreeyey maxaana u dambeeyey labadaa iga daa labada horta meelay dhig maxay noo soo hadhay saddexdii kalea noo soo hadhay sabab maaha saddexdaa haddaad mid intood guuriso aad meel kale ku akrido markaa guuriso naqli waa guurin laakiin xaqiiqahaan waxaa loo jeedaa uun guurin man macnaheedu maaha inaad meeshiisii kaba kaxaysay oo meeshiisii aanad ku akriin looma jeedo meeshiisii inaad ku akridaa waa daruuri laakiin inaad meel kale ku akrido adigoo iska atixiyaadsanaya baad faatixadii akriday fadhiga atixiyaad iyadoo loo fadhiyo faatixada sare joogii waad kusoo akriday laakiin tanna waa ziyaado fadhigii baad mar labaad ku akriday ama sujuud baad faatixadii ku akriday ama rukuuc baad ku akriday ama adigoo taagan baad atixiyaadsatay التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره سرجوك بادكو أتحيات ست محاد مركا ركن قولي أراه بعد واحد كو آخر ذيوت كلت مدمال آن أهين ميشيسي حالة ضايدة محلقة دونية سجود السهو أما النبي عليه الصلاة والسلام بعد كو صلي ضي مال آن أهين ميشيدي سجود السهو بألقى دونية waxay culimmadu yiraahdaan arrintani weliba ruknigaba uma khaas ee xataa sunnayaasha qowliga ah qaar baa soo geliyo suuradihii kale suuraddu marka dee faatixada la aqriya kadib ba iyaduna sunno ahayd haddaad rukuucdii suurad ku akhrido ama aada fadhigii suurad ku akhrido ama aada sujuud suurad ku akhrido markaa lafteedana sunnaad markaa naqlisa rukni maad naqlin qowliya maca daalik waxay yidhaahdeen iyada lafteeda waxaa sunno ah in sujuudu sahwigii aada la timaadid maxaa yeele waa lainoo diiday qur-aanka in lagu akhriyo rukuucda iyo sujuudda iyo haddaba rukniga aada naqlisay haddaad ogaan ula timaadda ka waran adoo fadhi haddaad atixiyaadka iska faatixadii iska akrisato waa xus ilaahay un baa tiri maxay maxaa diidayo faatixadii baad waa alquraan alcadiim qur-aankii weynaa baad tiri oo faatixadii baad ku akhriday fadhi adigoo atixiyaadkii atixiyaadkii baad dhamaysay maalan nabigeena waad ku salliday waa ducaysatay sheekhii baa assalaamu calaykum buu odhan waayey faatixadii baad bisinka u qabatay salaadda may kaa buraysaa waa xus ilaahayo xus ilahayo salaadda ma buriye la soco qur-aankani waa xus ilaahayo xus ilaahay salaadda ma buriyo ama ogaan ula kaalay meesha waa inaanad ciyaaraynun inaad ciyaaraynun baa muhiim laakiin waa laga fiican yahay culamada qaar baa yidhi salaadda way burinaysaa oo waa sidii sujuudiyood laba jeer la timid maarata aad kordhisay oo saddex jeer ka dhigtay oo kale ama rukuucdii oo mar labaad la timid oo kale noqonaysa laakiin sida saxda wixii xus ilaahay salaada ma buriyo hase ahaatee meeshani quraanka waxa weeye waxa kale ducada kale ducadaad wadaysaa quraan akhriimaysid sidoo kale dad qof nabigii ku saleeyay baad maqashaa adig iyo salaadii ku jiro faatixadii akhriyayo suuradii ku sugayso markaad salligii nabiga maqashay allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم بات حب صلاتك ها نقول مايس كي سجود ساوي بعد الله إيمانيسا وصلي بعد كل تمد ميل آن بيشيسي أهين إذا قد فهمتين حالة ضنين أنا حالة دي هور السوقري تي هور عمدك صلاة وكان برني نقل ركن قولي عمدك صلاة دي كام برني هل كان عمدك صلاة دي كام برني كان فرق قاسا تانية تيكو الرئيسي ودحيني لابا ينو ديبو دقني محايا هايين salaamtii iyo takbiiratul ixraamkii labadaasi iyagu xaggii horay gelayaan badeeyo haddaad salaamtii ula timaaddo meelaan meesheedii ahayn camdi haddaad ula timaaddo salaamtii meelaan meesheedii ahayn maxaa dhacaya way buraysaa salaaddu markaa salaamtu xaggaa hore iyay iska gelaysaa takbiiratulixraamna iyadana haddii la soo celiyo maxaynu nidhi ha isagoo qofku isilowsan salaaddu kaga buri maysa laakiin haddii uu oo maarata uu isilaabay inuu salaadda xidhay markaasuu haddana allahu akbar dib u yidhi waad ismooday uuna inaad salaad ku jira salaad baad ku jirtay salaaddu saa kaagama buri tii horaa kuu xidhan laakiin haddaad ogaan takbiiratulixraam kale ugu celiso salaaddii waan xidhanaya haddana tihaahdid tii horun baad jebisay marka iyadu labadaasiba xaggii horey gelaya haddaad cabdi ula timaadana salaaddu way kaa buraysa haddaad sahwi ula timaadana salaaddu kaama burayso laakiin sujuudu sahwi baad la imanoo xaaladdaa koobaad iyay dee gelayaan idan naqlu ruknin qawli ilaa hayri maxalii meel aan meeshiisi ahayn haddii loo naqliyo sahwan aw aw camdan ama sahwi u guuri ama camdi u guuriyo salaadii kaaga buri mayso sujuudu sahwina waa lagaa doonayaa labada jeer kii afraad baynu horta geli waynu soo noqon doona hadalka hadda alraabicu ka afraad iiqaacu ruknin ficliyin rukni ficliya inaad rido maca اxtimaali الziyaadati iyadoy suuragal tahay inuu dheeraad yahay waad sujuudday waad soo kacday waxaad ka shakiday ma labadii sujuudoodba waad la timid oo hadda adxiyaad bay tahay inaad u fadhiisato mise mar unbaad sujuudee tii labaad lamaad iman maxaa lagaa doonayaa waad sujuudaysaa kolkaad sujuuddii u dhacday baad isxasuusatay inaad saxsan tahay laakiin sujuuddan maxaad dhacday adoo shakisan oo isla malaha waa dheeraad rukni ficliyaad riday adigoo isleh yani ay suuragal tahay inuu yahay dheeraad ama markaa shakigaagii ku dhammayso ama dib ka ogow inaanu dheeraad ahayno mar haddii markaad falaysay eed ruknigan la imanaysay shakigu jiray nusqaan baa gashay rukniga nusqaantii maxaa lagu kabaya sujuudu sahwi baa lagu kabaya marka sheekhow dib baaban ka ogaado arrintaydu way dhant waxaynu leenahay falidii aad ruknigan fashay baa nusqaani gashayoo ruknigiiyo niyadiisii waxa weeyaan aanay sugnayn ood isleedahay malaha waabasiyaad oo salaadiiba ka mid ma aha iyaad ruknigan la timid nusqaantaa gashay baa sujuudu sahwigu uu kaa kabaya iiqaacu ruknin ficliyin rukni ficliya in la rido maca ixtimaali ziyaadati iyadoo ay suuragal tahay inuu ziyaado kugu yahay waad tukatay ragcadahaagii kolkii aada sujuuddii ka soo kacday waad kala garan weyday afartiiba miyay kuu dhammaadeen mise mid baa dhiman maxaa lagaa doonayaa waad kicisow maaha kolkaad kacday ood qumaati u istaagtay iyaa waxaad ogaatay inaad saxsan tahay sujuudsawi ma lagaa doonaya qiyaamku muxuu ahaa isweydii un waxaanaad gashay qiyaamku muxuu ahaa rukni ruknigii maxaad guda gashay adigoo ka shakisan maxaa lagaa doonayaa marka sujuud sahwi baa lagaa doonaya taa waxaa ka gedisan haddii markaad atixiyaadkii dhexe ka kacday iyaad shakidood istidhi malaha meelaan meeshiiba ahayn baad ku atixiyaadsanaysay saddex baad tukatay da kicitaankaa waxaad la timid adigoo shakisan haddaad doonto waaba faatixadiina waad akhriday waad soo rukuucday weli waxaad kala garan laadahay ragcaddan aad ku jirtaa ma tii saddexaad baa mise waa tii afraad sujuuddii markaad maraysaad xasuusatay inaad saxsan tahay oy tii saddexaad kuu tahay markaad labadeedii sujuudood la timaaddo maxaad samayn waad kici oo dee ragcaddii afraad iyaad u kici sujuudu sahwi miyaad la imanaysaa may baa layidhi iska ilaali maxaa yeelay markan aad kacday waxaad ka shakisanayd ma tii saddexaad baa mise dee siday doontaba ha noqotay waa lagugu leeyahay kan sawma ama kii saddexaad ha noqdo ama kii afraad ha noqday waxaan aad u kacday waa wax lagaa doonaya sooma isagu inuu saxsan yahay shaki kuma jire maxaa ka dambeeya murankaa uu ku saabsan yahay laakiin kani in la doonayo shakigu dee kuma jiro soo ma markaad soo rukuucaysay rukuucdani inay saxsan tahay iyada hadal kuma jirin laakiin ma iyadaa u dambaysa mise waxbaa ka sii dambeeya uunbuu muranku ahaa intii aan wixii ka sii dambeeyey ee lagu muransanaan la gaadhinna xaqiiqadii baad ogaatay markaa rukni aad riday adigoo ka shakisan inuu siyaado yahay iyo in kale maba jiraba sidaa daraaddeed sujuudu sahwi lama imanaysin axkaamta sujuudu sahwi waa muhiim meel kastoo aynu ku nidhi salaa sujuudu sahwi lama imanaysid haddaad sujuudu sahwi la timaado salaaddu way buraysaa la soco meeshii lagu yidhi sujuudu sahwi male haddaad sujuudu sahwi la timaado salaaddii way buraysaa oo maxaa burinaya dee sujuuddan siyaadada aan loo baahnayn eed salaaddii ku dartay ayaa salaadda kaa burinaysa markaa waa muhim qofku inuu ogaado goormuu sujuudu sahwi la imanayaa goormaanuse la imanaynin faslu abcaadu salaati sabcatun abcaadda horena waynu akrinay waa toddoba buu yidhi atashahud alawal atixiyaadkii hore wa qucuuduhu fadhigiisii wasalaatu cala nabi sal slam fiihi nebiga in lagu saliyo atixiyaadka hore wasalaatu cala alaali fi tashahud alakhiir aalka nebigana lagu saliyo atixiyaadka dambe walqunuutu qunuudkii salaada subax iyo sidoo kale witirkii rabadaanta nuska dambe wa qiyaamuhu sala joogiisii wasalaatu wasalaamu cala nebi sal slam waaalihi wasaxbihi fiihi nebiga iyo aalkiisa iyo saxaabadiisaba in qunuudka dhexdiisa lagu saliyo oo la salaamo faslun tabطulu الsalaatu biarbaca casharata khasla salaaddu waxay ku burtaa afar iyo toban qodob ama afar iyo toban arin iyaa salaada buriya kow bilxadaث dee qofkiioo weyse jaba ama janaaba ku waajib maarata meyri ku waajib qofkii ama meyri ku waajiba isagoo salaaddii ku jira uu ku waajibi karaa meyri inuu ku wajiba way dhici kartaa haddii markaa tafkiir fikiraad iyo wax intay ku dhacaan ay maridii soo baxdo dee meyri baaba waajibay salaaddii waa jabta haddii markaa waxa weeye weysadii ay jabtana salaaddii waa jabtay wa biwuquuci الnajaasati najaaso qofkii ku dhacda oo uu la kulmo ama isagii ama wixii uu xambaarsanaa sida dharkiisii oo kale uu la kulmo ama jirhkiisii ama wixii uu sitay dhar iyo wax kalaba lahaa hadday najaasa ku dhacdo salaaddii waa burtay in lam tulqa xaalan haddaan isla markiiba la ridin la tuurin najaasadii min hayri xamrin iyadoon la qaadin adigoo salaaddii ku jira iyo aybaaba iska yimid oo wuu kugu xoqday wuu engegan yahay adiguna waad engegan tahay maxaad samaynaysaa saasubaad uga yar durkaysa deg deg isla markiiba sidaa markaad uga dhaqaaqo haddii aanay timihiisii iyo dhawartii iyo wax kugu harin dee dhawartii kugu hadhawa taasa ibtilaa oo dee kugu sii raagaysa wax alla wax kugu haray haddaanu jirin salaadaadii waa ansax deg deg un baa la doonayaa inaad u weydaarato najaase iyo waxbaa kugu soo duulay adigoo markaa cumaamadii oo halkan kuu saaran iyoy najaasa ku soo duushay waad riday isla markiiba maad qaadin farsamo wanaaggu meel walba uu galaa markaa waad riday salaadaadii waa ansax waad qaaday salaadaadii way kaa buraysaa inaad qaaddo umaad bahan waxaa weeya waa najaasadii baad sii dheeraysay cimrigeedii iyo wakhtigii ay markaa waxa weyaan xiriirka kula lahayd qaadiduna sideedaabay mamnuuc ahayd markaa dee waxa weeye najaasadii waxay noqonaysaa mid salaaddii kaa burisa waa haddii najaasadu aanay ahayn najaaso la saamaxay najaasaad laynoo saamaxay baa jiro oo sida dhiiggii yaraayee maalan qofka dhiiggiisa ahaa iyo wixii kale dhiiggii kaa soo gaadhay ee yaraa waa la saamaxay marka najaasadaa la saamaxay iyadu dhib ma leh laakiin najaasadii aan la saamixin taa weeye ta mushkiladda keenaysa wuxuu yidhi wabiwuquuci najaasati najaaso oo ku soo dhacdo kusoo darrida qofkii in lam tulqa haddiiba aan la tuuri weeye xaalan isla markiiba min hayri xamlin qaadid la'aan saddex wankishaa filcawrati cawro oo faydanta in lam tustar xaalan haddaan isla markiiba la asturin cawrada oo kashifantaa salaaddii way jebinaysaa iyaduna laba qodob unbaad haddii laba qodob waxa weya mid ahaan la helo inaad gaboodfal samaysay adu gaboodfal haddaad samaysay siday doontaba ha ku dhacday salaaddii way kaa burinaysaa markay cawradii muuqato adigoo khamiis markaa qoor weyn leh oon waxbana kaaga hoosayn baad salaadda iska gashay kolkaad rukuucday ay cawradii muuqatay isla markiiba waad ka gaadho sidan ayaa waxbaa tidhi waxaa lagu leeyahy adaa gaboodfal sameeye mabay muuqan lahayne salaaddii kuuma jirto gaboodfal haddaanad samaynin ee adigu aad wixii lagaa rabay la timid laakiin dabayl iyo waxbaa maaragtay waxawey kugu kacay markaasay maradii kaa tuurtay deg deg baad isla markiiba uga gaadhsiisood cawradii u asturtay salaadaadii waa ansaxa haddaad deg deg uga gaadhsin weydo inaad maradii ama daba cararto ama wax ay meeshii yimaadaan madhabku wuxuu ku leeyahy salaadii waa soo celis way kaa burtay salaadaasi wankishaafi lcawrati cawrada oo faydanta in lam tustar xaalan haddaan si degdeg ah loo asturin isla markiiba waannudqi bixarfayni taana salaaddu way ku burtaa safiinatu salaadkii inoomuu sheegin masaladan waannudqi hadalkii hadalkii salaadda wuu burinaya masale muhiimade masale weynba ah laakiin safiinatu salaadka way ka maqnay kanay noogu imanaysaa wixii naga maqan waxba isku hawli mayno wاnطqi bxarfayni haddaba hadalkii salaada wuu jebinaya haddii uu ukas yahay hadduu ukas yahay salaaddii wuu jebinaya haddaad is-ilowsan tahayna haddaanu badan kaa jebin maayo lakin haddaad sheeko dha qiso ka sheekaysay salaaddii way kaa buraysaa marka laakiin hadal kooban oo yar oo ama aada is-ilowday ama kugu amaad jaahilba ahayd oo aadan garanaynin in salaada hadalka laga ilaaliyo waa lagu cudurdaari markuu hadalku yaryahay haddaba maxaa hadal la yidhaahdaa wuxuu yidhi bixarfayni laba erey laba xaraf maha laba erey laba xaraf oo shibanihii ay soomaalidu sheegi jireen laba xaraf hadduu qofku ku dhawaaqo ama macnaha sameeyaan ama yaanay macno samaynine culamadii fuqahadu hadal bay u yaqaanaan xaggii naxwooleyda hawla baydhin kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqim maa afaada faa'iidatan taamatan yaxsunu sukuutu calayha baa kalaam la yidhaahdaa halkan kama shaqayso marka salaadda la joogo laba xaraf wixii u qormaa wuxuu noqonayaa wax salaaddii jebiya wanudqu dhawaaq wanudqi bay salaaddu ku burtaa bixarfayni laba xaraf lagu dhawaaqo aw xarfin ama hal xarafba lagu dhawaaqo oo mufhimin wax faa'iideeya camdan haddii ulakas loogu dhawaaqo laba xaraf kolkaynu leenahay waa wixii aan faa'iido lahayn ee aan macno samaynayn laakiin hadduu wuxuu macno samaynayo xarafba ha noqde eh dee salaaddii wuu burinaya oo maxaa macno samaynayaa af soomaaligii maalan yah ri ri markaad leedahay af carabi haddaad ku qorto waa ra iyo kasra un soomaaligii dee sidan kale aynuu qorayn xarakadii bay ayaga xaraf ka dhigeen xarakadu xaraf ma noqotee kuwan shaqalada aynu dhahna dee waa xarakadii in wax kale maahe xaraf maaha markaa ri markaad leedahay waa hal xarafoo faa'iideli dee qofkii ri yidhi ma hadlay mise mu hadal u hadlay ninkaasi oo salaadi way ka burtay lakin waa hadduu soomaaliya ma af soomaaliga yaqaano carabkii ri waxaa laga yaabaa isaga afkiisa inaanay macno samaynin haddii aan xaggii ri'ada laga keenin ra'aahu iyo ra'aahu bay iyaduna ahayd markaa ma noqonayso iyaduna ri ma noqonayso marka af carabigii haddaanay macno ku samayn afkiisa haddana qofka macno ku samayneyn afka kale ay macnaha ku samaynaysana aanu aqoon isaga af hadal markaa uma aha oo salaaddii ka burin mayso laakiin kii ay afka afafka uu yaqaano mid kamida ay macno ku samaynaysay ee ku hadlay ogaan ugu hadlay de ninkaasi wax hadal ah ayuu la yimid oo salaadii way ka buraysaa والنطق بحرفين لو حرف والله هذا أو حرف أما هل حرف با أو مفهم فإذا له عمدا هدو قفكو سئولا كسأه وهذا أما دو يسلاو وإنك كلا قاضينا كي بدنا إيوه كي يرى هدو بديهي صلاة دوي بريسا هدو يريهينا ما بريسا وبالمفطر sidoo kale salaadu waxay ku burtaa wixii ku afuriya camdan haddaad si ula ka sawla timaado salaada dhexdeedii maxaa la doonaya baynu nidhi qofku inuu iska sidii qof sooman oo kala ahaaday intuu salaada ku jiro cunitaan iyo cabitaan lagama ogola wixii soonka kaa jebinayey salaadana wuu kaa jebinayay وبالأكل الكثير ناسيا أكل هذا ترى هذا وعنتدي أكل هذا ترى أنا وعندي وبالأكل عنتدي الكثير بدنايد ناسيا سوقف كيس اللوسن هذا واحد بدن عنو سوقيس اللوسن عرف جيب اللي يجي واحد موحير ولا سوق بدن هذا بدن ياي صلاة دي وتشبينية أو ميانو مفطر كسوق جرين ماي قف كيس سوقيس اللوسن هذا قدر كنرجو صانكي كتشبي ماي ساسا مركا قار لوجو صاري wixii ku afurinayay wuu jabinayaa sidoo kale waxyaalo aan ku afurinayn lafteeduna salaadii way jabiyaano haddaad adigoo isilowsan cunto badan cunto ama aada cabitaan badan cabto salaadu way kaa jabaysaa markaa soonkiiyo salaaddii halkaa way ku kala duwan yihiin waxaa la yidhi soonku dee qofku noloshiisii caadiga ahayd buu iska nool yahayo inuu sooman yahay wax xasuusinayaa ma jiro haddaanu isagu dib isu xasuusan laakiin wax calaamad tusinaysa inuu sooman yahay oo xasuusinaysa ma jirtaan laakiin salaada markuu ku jiro qaabkiisa iyo sidan uu yahay ayaa waxa xaaluhu tudakiruhu xaaladiisa ayaa xasuusiyo oo salaadu xaaladan aad ku jirto iyaaba ku xasuusinaysa inaad salaad ku jirtay saa daraadeed iyay uga khafiifsantahay uga fududahay soonkii وثلاث حركات متواليات ولو سهوا وعض عمل كي بدنا فعل بدن لا يمادو ان صلاه النوع عملديدي اهين صلاه دوي بريسا marka عمل كي بدنا waa maxay waa saddex dhaqaaq oo xiriira saddex dhaqaaq oo xiriira oo marka xubin dhameystiran oo marka dhaqaajiyo sida gacantiisi oo kala oo saddex jeer dhaqaajiyo ama lugihi oo saddex jeer maartay wax saddex talaabo oo qaaday wixii la mid ka ahaa salaadii way ka buraysaa laakiin haddii farta oo kale uu dhaqdhaqaajiyo bay yidhaahdeen walow haba badnaata xarakaadku haddaanay ciyaar ka ahayn waxba salaaddii ka burin mayso hadduu wax tirinayo maalan tusbax oo kale uu wax ku tirinaya bay yidhaahdaan ama tasbiixaad uu tirsanayo salaatu tasaabiixii oo kale uu tukanayo deetana tasaabiixdii uu tusbax ku tirsado salaaddu markaa ka jabi mayso farta inuu dhaqdhaqaajinayo wa halaai xarakaatin saddex dhaqaaq oo mutawaaliyaatin xiriira walow sahwan qof isilowsan ba ha noqdee kani waxau ka mid yahay waxyaalihii salaada burinayay fi lcamdi wa fi sahwi sidii hadalkii badnaa wاlwahbati اlfaaxishati waayahay booto foolxun bootadu weligeedba way foolxuntahy baa markaa faaxishadu sifadeedii u weeyaan waa bootadii hadduu qofku boodo isagoo salaaddii ku jira salaadaasi way burtay maxaa yeelay bootadu waa munaafiya lisalaa waa qaab aada uga soo horjeeda salaaddii khushuucda iyo maaragtay waxawey u baahnay ayay ka soo horjeeda saa daraaddeed salaaddii way ku buraysaa waadarbati almufrita garaac fool xun weeyaan isaguna oo xadka bax ah waxbuu maarata waxa weya qofka ugu dhuftay sidii markaa markaa fool xun ayuu ama wax u tuuray ama uu wax markaa waxa wey u sameeyey taasina darbada noocaasiina wasbadiiyo bootadii unbay lamid tahayoo iyaduna salaada way burinaysaa midquraba ha noqotee wa ziyaadati ruknin ficliyin camdan sidoo kale inuu kordhiyo rukni ficliya ogaan inuu u kordhiyaa iyaduna salaadii way ka burinaysaa rukuuc buu kordhiyey ama sujuud buu kordhiyey ama sarajoog buu kordhiyey ama fadhi buu kordhiyey salaaddii way buraysaa rukniga ficligaa waxaa ku baxaya ruknigii qowliga ahaa isaga wa inagii sheegnay xataa haddii camdi loo kordhiyo salaaddu ma burayso maxaa yeelay waa xus ilaah والتقدم على إمامه بركنين فعليين إنه إمامك كهرمره laba rukni oo afcaal ah watakhallufi bihimaa ama uu kala dib dhaco laba rukni bigayri cudrin cudurdaar la'aan cudurdaara isagoon lahayn ayuu imaamkii laba rukni ka hormaray ama laba rukni ka dib dhacay mutaabaca sida inoo iman doonta waajiba imaamka inaad la socoto marka haddaad iska taagnaato intuu rukuuco uu ka soo kaco uu haddana sujuudo adigoo weli taagan salaaddii way kaa burtay taqadum biruknayn laba rukni in lagala hormaro imaamka ama lagala dib dhacaa qaabkee loo suuraynayaa laba qaaba culamadu u suureeyaan laakiin madhabka waxaa u muctamada waa in adiga imaamkii xaaladdaad ku jirto iyo xaaladdu ku jiro ay laba rukni idiin dhexeeyaanoo ficila say laba rukni idinku dhacayn ay dhexaynayaan adigii weli waa taagan tahay قيامkii baad ku jirta ayada doonta albaqaraad akrinaysa wuu rukuucay imaamkii rukuucdii buu ka soo kacay wuu sujuuday adigiina imaamkii muxuu ku jiraa adna qiyaam maxaa idin dhexeeyey labadiina rukuuciyo iyo ictidaal baa idin dhexeeya laba rukni baa idin dhexeeya oo kala markaasay buraysa markaa uu sujuudda madaxa dhulka kudh uu gaadhsiiyo adigoo weli taagin markaasay burtay salaadii qaarkood waxay u suureeyaan inkastoo ta kale maarata waxa weeyaan taqadumka laga hormariya usureyan tan kale loo qaas qaadan karaa baa layihi inaad maalan adigoo iska taagan oo imaamkii rukuuco dabcan uu rukuucay adigoo taagan kolkii imaamkii uu ka soo qaaday baa adiguna rukuucday kumaad gaadhin rukuucdii markaasuu haddana intaanad ka soo kicin uu sujuuday oo markii uu sujuuday aad ka soo kacday taa lafteedu way soo gelaysaa bay culamada qaarkood yahan marka waa in aad la ysaga ilaaliyo laba rukni bay markaa salaaddu ku buraysaa markaa idin dhexaya adiga imaamkii hal rukni hadduu idin dhexeeyo salaaddu ma burayso laakiin ida lafteedu waa xaaraan baa inaad iska taagnaato ilaa inta imaamku uu rukuucdii ka soo kacayo ma banaana laakiin salaadu kaaga buri mayso bay yidhahdeen culammadu yo salaadu waxay ku burtaa markaad imaamka qaab fool xun u khilaafto markaa weli may fool xumaan bay yidhaahdeen inta rukni keliya idiin dhexeeyo foolxumadu ma badna foolxuma ma sii jirta lakiin mukhaalafo ayaad ku jirtaa faaxish baanay ahayd saasi waa ka dib dhici ka horumarkiina aynu suurayno waad iska rukuucday imaamkii oo taagan waa xaaraan ma banaana laakiin salaaddu kaaga buri mayso imaamkii oo taagan baad haddana rukuucdii ka soo kacday imaamkii oo taagan baad haddana iska sujuudday adigu sujuuddii baad gashay isaguna wuu taagan yahay maxaa idin dhexeeya rukuuciyo iyo ictidaal baa idin dhexeey salaaddaadsi waa burtay oo inaad dib u gasho taqadum biruknayn sida muctamadka waa qaabka sidii kale haddaynu u suurayno waad rukuucday imaamkii oo taagan soo rukuuc markuu is yidhina waad kacday rukuucdii baa isugu maydaan iman soo kac markuu is yidhina waa sujuudday markaad sujuudday salaaddii buraysaa iyadana haddaynu qaabkaa kale u suurayno laakiin culamada madhabku qaabkii hore rajaxaano waa in la eegayo inta udhaxaysa imaamkii iyo ma'muumkii markii laba rugni ay udhexeeyaan cudurdaarna aanu lahayn iyo salaadu buraysa hadduu cudurdaar leeyahay oo faatixada uu ku raago faatixadii intuu akhriyayey baa la rukuucay oo laga soo kacay oo la sujuuday kaa salaadu ka buri maysee waxa uun laga tala bixin doonaa ee kutubta inoogu iman doonta bal siduu yeelayaa ninkaasi faatixadan ma intuu iska daayuu raacaya mise wax salaada wuu ka goosanaya mise wuu ku xidhnaanaya laakiin wuu daba ordayaaye waxa weeye ka tegi maayo way inoo iman doontaa insha allahu taala wataqadumi calaa imaamihi imaamka uu kala hormaro biruknayni laba rukni oo ficliyeyni afcaal ah maxaa meesha ku baxay marka afcaal la yidhi aqwaashi dad faatixada ka hor akridaba imaamkii imaamkii oo faatixadii ba akriyin iyaad adigu iska akrisatay faatixadaadii xaaraan maaha laakiin waa laga fiican waxa fiican markuu imaamku dhamaysto faatixadiisa in adiguna la timaado laakiin way bannaan tahay inaad ka hor akrido iyo inaad la akrisataba isagoo akriya adguna ad akrisato iyo inaad ka horreysiisaaba way bannaan tahay sidoo kale markii uu isagu fadhigii ka soo kacay haddaad atixiyaadkii iyo salligii nebigaba adigoo israacsato isna laga yaabo inuu waxba ku mashquulay kadibna mar dambe ataxiyaatu mubaarakaatu bilaabo adigoo adigu dhameeyeyba ataxiyaadkii iyo salligii nebigaba alayhi salaatu wasalaam dee laba rugni baad ka horeysa dhib ma laha waxaad iska ilaalinaysaa uun labadii rukni aan imaamka qawliga aan laga labadii aynu markii horena dib u reebnay maxay ahayn takbiiratulixraam iyo salaanti kuwa haddaad kala hormarto ta horena guntamiba mayso imaamkii on xidhan baad xidhatay allahu akbar adigoo doonaya inaad ma'muumno noqoto mabay guntamintaasi ama imaamkii oon ka bixin baad ka baxday ood ogaan uga baxday imaamkii oo aan ka bixin baad ka baxday waxay noqonaysaa markaa iyaduna salaadaadii way buraysaa hadday saasi aada ogaan u samaysay haddaad ogaan arrintaa iyadaa u samaysay salaaddu way kaa buraysaa saasaad ula soconaysa wuxuu yihi marka wاtaqadumi calىa imaamihi imaamkiisa oo uu kala hormaro biruknayni ficliyeyni laba rukni oo ficila wاtakhalufi bihimaa inuu kala dib dhaco bigayri cudurin cudurdaar la-aan wa niyati qaطci الsalaati sidoo kale waxaa salaadii kaa burinaysa inaad niyooto inaad salaaddiiba ka baxday kole haddaad niyooto waad ka baxday de inaad ka baxday baad niyootay waad ka baqan tahay kuma jirto wa tacliiqi qaطcihaa bishayin inaad ku xidho jariddeeda wax shardi aad ku xidho sida adigoo yidhaahda hadduu ninkii hebel ahaa soo galo waan ka bixi doonaa ama adigoo salaaddii ku jira muadinkio xaamxaamanaya aragtayoo mikrofoonkii raadinayo aqiimkii u socda hadduu bilaabo waan ka bixi baa tidhi ka baxdayba kumaba jirtid wاtaradudi fii qaطcihaa sidoo kale inaad ku taradudo isku qabato ma ka baxdaa ma ka baxdaa mise waad si kusii jirtaa baad isku qabatay iyadana waad ka baxdayba kuma jirtid salaadda iyo islaamnimadaa isku mida baa layi islaamnimada hadduu qofku ku yar fikiro miyaad ka baxdaa mise waad ku jirtaa waa banaanka kumaba jiro hadduu is yidhaahdo wakti hebel baad ka bixi doontaa kaba bax berri ama dad qarmadaba intaa ka hesho buu is yidhi iskaga dhawaaq kelmadda kufri banaanku ka jiraa marka kumaba jiraba markaa qaarkood baa meelaha marka anu kristaan baana yidhahda kolkay maaragta waxoogaaga doonayaan marka dee waa hadal fii daahirihi riddaa waa riddo weyn markaa waa inu qofku aad iyo aad isaga ilaaliyo waniyati qaطci الsalaati wa tacliiqi qaطcihaa bishayin wاtaradudi fii qaطcihaa marka saddexda farqiga udhexeey kala ilaali niyatu qaطci الsalaa wuxuu niyooday salaaddii waan ka baxay buu niyooday dee uu ka baxayba taasi hadal male tacliiq muxuu isagu leeyahay hadday saasi dhacdo waad ka bixi taradud isagu muxuu leeyahay maad ka baxdaa mise waad dhamaysataa waad ku jirtaa talo mise waad ka baxdaa waa kaa taradudka waa ka baxaysa faslun الذي يلزم فيه نية الإمامة أربع الجمعة والمعادة والمنذورة, والمنذورة جماعة والمتقدمة في المطار قفك مأمومك isaga maxaa laga doonayaa horan ka kusoo aragnay inuu niyoodo inuu yahay ma'muum imaamka inuu ku xidhan yahay inuu niyoodo de isaga waa laga doonaya imaamka laakiin miyaa laga doonayaa inuu niyoodo inuu imaam yahay may inuu imaam yahay inuu niyoodo lagama doonayo haddaad halkaa jidkaygaa iska xertun ay qola kugu daba xelato oo kolkaad ka baxda inaad aragtay jamac dhan oo aad tujinaysay adiga salaadaadii waa caadi laakiin waxay noqonaysaa un baa la yidhi xaggii ajriga waa salaad nin keligii tukaday marka ajrigii baa kaaga xidhan inaad niyooto inaad jamac la tukanaysa ama aad imaam tahay ajrigii jamaacadaa kaaga xidhane salaadaada ansixeedii kuma xidhna afar salaadood laakiin inay ansaxdaa ku xidhan inaad niyooto inaad ama jamac la tukanaysa ama aad imaam tahay waayo waa afar salaadoodoo aan keligaa kaa asaxayn salaaddu markaanay keli u asaxaynin de waa inaad niyooto inaad jamac la tukanayso ama inaad imaam tahay afartaa salaadood waa maxay wuxuu yidhi alladii yalzamu fiihi ay alfardu aladii yalzamu fiihi salaaddii faralka ahayd ee ay waajibka ahayd niyatu limaamati imaamnimada in la niyoodaa arbacun afar salaadood weeyi kow aljumucatu salaaddii jumcada salaadda jumcadu kama asaxdo qof keligiia marka wadaadkii imaamka markuu xidhanayo hadduu iska un isagoo aan inuu jamc la tukanayo ama imaam yahayba aan maskaxda ku qabanin hadduu keligii un allahu akbar iska yidhaahdo may guntamin waa inay maskaxda ku jirto inuu imaam yahu saa isu og yahay inuu imaam yahay waa inuu isu og yahay markaasa u guntamaysa haddii kale uma guntamayso wاlmucaada salaaddii la soo celinayey waa tii suna ay sunnahayd in la soo celiyo yani maalan keligaa baa tukatay ama jamac kale ad la soo tukatay markaasaa timid masaajid aan weli laga tukan masaajid aan weli laga tukan baa timid maxaa la sunneeyaa inaad mar labaad iyagii la tukato haddaba haddii ay kuwa ixtiraamaan ku aad una tuji waar sheekii baa joogo fadal baa lagu yiri maxaa lagaa doonaya inaad niyooto ilan salaadaadan waa soo celis faralkii waa kaa dhacay salaadaadan soo celiskuna maba asaxo jamac la-aan keligaa anaa cishaaigii aan tukaday iska soo celinaya laa tusallaa salaatun fii yowmin maratayn salaad laba jeer maalin lama tukado marka anaa iska soo celinaya de ma asaxdo soo celintu waxay ku asaxdaa markii aad jamac la tukanayso markaa natuji markay ku yihahdeen waa inaad niyooto inaad jamac la tukanayso aad imaamkoodii tahay inaad imaam tahay ama aad jamac la tukanaysa inaad niyoota khasab weyn ka asixi maysa haddii kale markii aad xidhatay hadday dareeraanoo ay kuguba xidhan waayaan ama wuxuuna dhaco ama meeshii baa laga kalayaa ka war adigana xidhata saasay ku buraysaa bay yihahdeen culamadu salaadi ma jirto waa iska dhaqaaqijinaysa adigu wاlmanduuratu jamaacatan waxaa kale oo iyaduna lagu tuka la shardiyayaa niyatulimaamadii qofku inuu niyoodo inuu imaam yahay tii uu qofku nadray inuu jamac ku tukado hadduu salaad nadro inuu jamac ku tukanayo waxaa la doonayaa xaaladdaa iyada ah inuu niyoodo markii ima imaam buu noqday wuxuu ku nadray laba ragcadood oo jamac uu ku tukanayo inuu tukanayo ayuu ku nadri maxaa la doonayaa marka waxaa la rabaa imaam buu noqday deetana isagoo nadarkiisiina doonaya iyo maarata waxa weeye qolaan ku xidhatay waa inuu hadduu niyooday inuu imaam u yahayna markuu salaada gelayey dee way u asaxaysa haddii kalena uu maba guntamayso nadarkiisii maba guntamayo waayo nadarkan wuxuu ku galay inuu jamac ku tukado wاlmanduuratu jamaacatan tii lagu nadray in jamac lagu tukado wاlmutaqadimatu fi lmaطr iyo tii la soo hormariyey roobka mutaqadima ay calaa waqtiha tii waqtigeeda ka soo hormartay weeyaan maaha labada salaadood tii horreysay maaha waa tii waqtigeeda ka soo hormartay maqribkiiyo cishaa'igi haddii roob uu da-ayo waynoo iman doontaa jamc baa lagu waxaa lagu tukanayaa jamcu taqdiim waa las labadii cishaa'igii baa lasoo hormarinaya marka tan lasoo qadimay waa tee cishaa'igii haddaba imaamkii markuu cishaa'iga gelayo waa inuu niyoodo inuu imaam yahay oo maxaa saa loo shardiyey dee jamcu taqdiimkan roobka daraaddii loo jamcinayo ayaan asaxaynba haddaan jamc lala tukanayn qof jamac la tukanaya ayuunbuu jamcu taqdiimku u bannaan yahay laakiin nin keligii tukanaya kamaynaan ogolayn jamcu taqdiim uma ogolin nin keligii tukanaya jamcu taqdiim uma ogolin markaa xaaladdu markay sidaa tahay waxaynu odhanaynaa maxaynu odhanaynaa waxaynu leenahay imaamo waa inaad niyooto inaad jamac ku tukanayso faslun shuruuط اlqudwati أxada caشhara anlaa yaclama buطlaana salaati imaamihi bixadaثi aw gayrihi halkan wuxuu inoo gelayaa sheekhu inuu inoo sharaxo ku xidhashada shuruuddeeda shuruuط اlqudwati isku xidhashadii salaadda la isku xidhay waxaa u shuruuda axada caشhara koob iyo toban shardi kow allaa yaclama waa inaanu ogaanin buطlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisu inay baail tahay waa inaanu ogaanin bixadasin oo ay ku burtay wayse jab aw hayrihi ama wax kale haddaad og tahay imaamkuba inaanay salaaddiisu ansax ahayn oo salaaddiisuba ay jabtay oo aan weyse qabin ama najaasa marsan tahay ama aanu qibladaba u jeedin maxay noqonaysaa ee kuma xidhan kartid inaad ku xidhataa ma ansaxayso allah yaclamu waa inaanu ogeyn buطlaana salaati imaamihii imaamkiisa salaaddiisu inay burtay bixadaثin ay ku burtay xadaث aw hayri ama wax kale laba wa anlaa yactaqida waa inaanu aaminin wujuuba qadaa'ihaa calayhi inay waajib tahay inuu qalleeyaa inay waajib ku tahayna waa inaanu aaminsanayn hadduu aaminsan yahay in qalluhu waajib ku yahay imaamkiisa salaaddiisu ansaxba ha noqoto laakiin qalla inay salaadan dib u soo qalleeyaa imaamka ku waajibaysa markaana kuma xidhanaysid oo waxaa jirta xaalado qofka salaaddiisu ay ansax tahay haddana qalle laga doonayo kutubta dambe inoogu iman doona oo ay ka mid tahay qofkii biyana waayey ciiduu ku gebagabaystana waayey sidiisa sidaadaa ku tukaa la odhan laakiin salaaddiisaasi waa salaad in la qalleeyaa ay waajib tahay haddaba adigii ma ku xidhanaysaa ninka noocaas may kuma xidhanaysa wa anlaa yactaqida waa inaanu aaminsanayn wujuuba qadaa'iha in qallaheedu uu ku waajibayo calayhi ninkan imaamkaa wa an laa yakuuna ma'muuman waa inaanu ahayn nin la tujinayo oo ma'muuma hadduu ma'muum yahay oo isagiiba imaam uu ku xidhan yahay ama isagaan kusii xidhnaanayaa dee ma soconayso laakiin hadduu ma'muumnimadii ka baxo oo maalan imaamkaa salaaddii dhammeeyey isna qayb baa u harsanado qaybtiibuu u kacay shaaficiyadu waxay leeyihiin waa lagu sii xidhan karaa qolyo kalaa diidan sidaa daraaddeed in jamac kaloo gaara la yska noqdaa wanaagsan maadaama ay culamada qaarkood diidan yihiin laakiin aimada shaaficiyadu waxay leeyihiin ma'muumkaa masbuuqa ahee salaadda qaybtii imaamka dhaaftay imaamku ula dhaafay isagu u kacay waa lagu sii xidhan karaa walaa ummiyan sidoo kale waa inaanu ahayn ummi oo ummi waa maxay waa ninka faatixada qaldaya nin faatixada qaldaya oo xaraf ka tegaya ama xaraf bedelaya ama xarako macnaha bedelaysa qaldaya kaasi ummi baa la yidhaahdaa qof aan waxba garanayn wey ummigu ummigu waa kiaan man laa yaktub walaa yaqra' ayaa asalku ahaa laakiin culamadu fuqahadu ummi waxay u yaqaanaan man laa yuxsinu alfaatix qofkan faatixada si fiican u akhriyayin ba u yaqaana wuxuu yidhi wa an laa yataqadama calaa imaamihi fi lmowqifi inaanu kaga hormarin imaamkiisa fi lmowqif meesha uu joogsanayo inaan imaamka laga hormarin jimcahoo kale inta badan laga yaabaa inay dhacdo dadka qaarkood xaggaa hore masaajidka ay kaga tukadaan sidoo kale marka laba qof ay istujinayaan iyaduna way dhacdaa istaagaya dhinaca midig buu ka taagnaanaya markaas waxa laga yaba waqtiyada qaarkood inuu xagga hore u yar dhaafo marka halis wey waa inaanu imaamkii ka hormarin xaggii joogs meeshii la joogsanayay haday taasi dhacdo salaaddii way buraysa wa an yaclama waa inuu garanayo intiqaalaati imaamihi gadgadoonka imaamkiisa isbedbedelkiisa kolba halku xeeladdu ku jiro markuu rukuucayo markuu sujuudayo markuu kacayo kiciddiisa iyo hoobashadiisa waa inaad la socoto laakiin qof aanad garanaynba muxuu ku jiraa daylaarku go-o oo kale maalan xagga sare ku tukanayso hadalkiina aad markaa mikrofoonkiiba ad marka hore ku maqlaysa mikrofonkiina xag u maqlaysa miyaad iska qadaraysaa unoo ku-xidhnaantii waad sii wadaysaa waad iska qiyaasaysaa maya maxaa lagaa doonayaa waad goosanaysaa keligaa baad dhamaysanaysaa salaadii markaa leerku go-e aad waxba maqli weydo baad ka goosanaysaa wa an yaclama waa inuu og yahay intiqaalaati imaamihi imaamkiisa gadgadoonkiisa iyo xaaladaha uu ku sugan yahay wa an yajtamicaa inay isugu yimaadaan fii masjidin masjid aw fii alaaثimiئati diraacin taqriiba ama saddex boqol oo dhudhun wax ka agdhow haddii masjid uu yahay inay masaajidka ku wada jiraan unbaa shardiga hadduu doono imaamkuna xaggan ha joogo ka kalena xagga sare ha joogo ama xaggaa dambeba ha joogo masaafada udhaxaysa ha dheeraato ha dhowaato kol hadduu takbiiraadkiisi iyo gadgadoonkiisi ula socon karayo way kala fog yihiin iyo way isu dhow yihiin eegi mayno yaanu ka hormarin uun inay dh- isu dhawaadaan inay kala fogaadaan waxba inama dhibayso way ansaxaysa kol hadday masjid isugu yimaadeen haddaanay masjid ku wada jirin ee ay bannaan joogaan ama midna uu masjidka ku jiro midna uu ka baxsan yahay ama guri ha ku jiro ama bannaan ha jooge maxaa shardiya inta udhaxaysaa saddex boqoloo dhundhun inaanay ka badnayn saddex boqoloo dhundhun dhundhunkiiba maxaynu ka dhignay afartan sentimitir marka saddexdii boqol boqol iyo labaatan mitir bay noqonayaan boqol iyo labaatan mitir waa in fiicanta xoogaa bay maaragtay boqol iyo labaatan mitir ugu maaragtay ugu badnaan waa inay udhaxayso iyo wixii ka soo dhow ubaad kaga xidhan karta marka yaan loo fahmin inaynu leenahay mar walba imaamka iyo ma'muumka ugu dambeeya intaa isu jiraan waa laba kastoo isku xiga haddii imaamkii ma'muumkii aanay cidi udhaxayn oo labadoodoo keliya ay yihiin inta ugu badan ay isu jiri karaan waa maxay waa intaa laakiin haddii imaamkii dee sufuufi ay ka dambayso halkan ilaa suuqii la xidhiidhsan yahay wax dhiba ma laha waxaad eeganaysa hadda kan kaa horreeya intee idiin dhexaysa kaana ka ka sii horreeya intee u dhexaysa kaana ka ka sii horreeya intee u dhexaysa ilaa inta laga soo gaarayo imaamkii dabcan shardi kalea meeshaa kusii xidhan oo dee qofkii guriga kaga soo xidhanayay salaadda waxaynu shardinaynaa in meel uu ka baxo oo uu ka geli karo masaajidkii ay jirto isagoo aan qibladii ka weecan ama qofkii ay ku kalifayso inuu qibladii ka weecdo si uu masaajidka u galo kaa isaga yeeli mayno inuu ku xidho lidalik culammadu daaqadan oo kale marka jimcaha waa lagaga xidhaa daaqadaha marka qolyaha qaarkood way bannaan tahay way jiraan culamada laakiin shaaficiyada waxaa u muctamada inaanay bannaan marka waxa wanaagsan dadku inay albaabkaa kaga xidhaan albaabka ayaa wixii ka dambeeya qofka ugu soo horeeyaa waa inuu albaabada uu ku beegno safka ugu soo horeeya deetana wixii dambana ay ka sii dambeeyaanoo safkaasaa markaa iyaguna ay eeganayaan aw fii alaaثimiئaةi ذiraacin taqriiba waan yanwiya waa inuu niyoodo alqudwata de inuu imaamka ku xidhan yahay waa inuu niyoodo aw اljamaacata ama sidoo kale inuu jamac la tukanayo de waa inuu niyoodo markaasay markaa ay u asaxaysa laakiin hadduu isagoo aan niyoonun iska raacraaco way ka buraysaa bay clm salaad wa an yatawaafaqa waa inuu iswaafaqo nadmu salaatayhimaa habdhaca iyo qaabka labadooda salaadood maaha inay ragcadu isleekaadaan ragcadu in kaa khasab maaha inay labada salaadood isku dhooc yihiin oo duhur iyo duhur ay isla yihiin ama isku duhur iyo casar iyo casar isla yihiin khasab maaha duhur iyo casar baa la isku xidhan karaa subax iyo duhur baa la isku xidhan karaa laakiin waa in habdhic iyo qaabkii uu isku mid yahay maxaa la diidayaa janaaze iyadoo la tukanayo inaad duhur ku xidhato imaamkii janaaso tukanay ama salaatulkusuuf iyadoo la xidhay inaad adigu salaaddii subax salaatulkusuufkii maxay leedahay dee laba rukuucood adiga salaadaadana laba rukuucood kuma jira markaa isku qaabba ma aha labadii salaadood kol haddaana isku qaab ahayn la yskuma xidhan karo laakiin wixii isku qaab ah haba kale magac duwanaadaan sunniya faralba hadday doonaan ha kala noqdaan oo la ysku xidhan karaya وألا يkhاaلفh waa inaanu ku khiلaaفin في suنaة فاaxiشhaة المkhaaلaفaةi suنe مkhaaلaفada ku jirta iyo imaam khiلaafka ku jiraa u foolxu yahay arkaantii de waad imaamka waad ku raacaysaa waynu soo aragnay sidoo kale sunayaashii ku khiلaafka imaamka lagu khiلaafaya u fool xumaana waa inaanad ku khiلaafin oo waa maxay meel uu fadhiistay oo sunaa waa inaan adu iska kicin atixyaadkii wuxuu u fadhiistay markaasaa tiri kolka horeba sunno ah waad iska kacday waxaad ku khilaaftay imaamkii sunne dee waxa weeye khilaafkaagu uu muuqanayo cid waliba arkaysa wa ninkan taagani muxua iyadoo imaamkii fadhiya la wada odhanayo ama isaga atixiyaadkii ilaawey ama maaratay ka tegey atixiyaadkii dhexe uu kacay markaasaa tiri atixiyaadkii wa waad iska fadhiisata o iska atixyaadsata waad gaari baata sunno waxaad ku khilaaftay khilaafka aad ku khilaafaysaa uu fool xun yahay salaadaasi way kaa burtay ama sujuudu tilaaw wuu sujuuday markaasaad iska taagnaatay way kaa buraysa wa an yutaabicahu waxaa kale oo shuruuddii qudwada ka mida dee inuu mutaabiceeyo oo imaamkii aanu kana dibdhicin kana hormarin hadduu ka dib dhaco ama uu ka hormaro dawa inagii soo marnay sida ay ku burayso faslun suwaru lqudwati tiscun ku xidhnaanta imaamka lagu xidhanayo qaababka laysugu xidhan kara salaada waa sagaal tasixu fii khamsin shan way asaxaysaa qudwatu rajulin birajulin nin nin ku xidhay way asaxaysaa wa qudwatu imra'atin birajulin gabadh nin ku xidhatay way asaxaysaa wa qudwatu khunhaa birajulin khunhaa labe bay yidhahdaan wadaadada wax la aqbeeya yani waa qof aan cadayn labna aan ku cadayn dhidigna aan ku cadayn laa yudra adakaru huwa am unha kunha baa la ydhahdaa marka inan iyo inan wuxuu yahay lama kala garanayo khunhahaasi inuu ku xidho nin oo nin uu tujiyo way asaxaysaa markaa ninkaa tujinaya wa qudwatu imra'ati bikunha qofkii dumar ahayd iyaduna kaa khunhaha ah inay ku xidhato salaadii way asaxaysaa maxaa yeelay dee ama waa lab qofka dumarina lab way ku xidhan jirta ama waa dhadigoo dee dhadig dhadig ku xidhayna dhibaato male wa qudwatu imra'atin bimra'atin gabadhii inay gabadh ku xidhataana iyaduna waa caadi shantaasi way asaxaysaa wa tabtulu fii arbacin afarna way buraysaa kow qudwatu rajulin bimra'atin ninkii inuu ku xidho qof dumara oo gabadhii ay markaa imaam noqoto ninkiina uu macmuum noqdo ma ansaxayso wa qudwatu rajulin bikhunha sidoo kale in khunfihii uu imaam noqdo oo nin uu ku daba xidhuu macmuum u noqdo asixi mayso wa qudwatu khunhaa bimra'atin kii khunhaha ahaa inuu qof dumara salaadii ku xidho oo gabadhii ay imaam noqoto khunsihiina uu ma'muum noqdo ma ansaxayso maxaa yeele waxaa suuragala khunsahan inuu noqdo lab deetana uu rajul biunha ay noqoto wa qudwatu khunha bikhunha kii khunhaha ahaa inuu mid kale oo khunhaa ku xidho iyaduna ma ansaxaysaa la yidhi maxaa loo diiday dee ma addu waxaa dhici karta inuu ka dambena nin yahay kan hore ee maarata imaamka ihina uu qof dumara yahay baaba dhici karta markaa afartaana asixi mayso wsala اllah waslm calى nabiyina mxamed wallah aclam